bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin faylaha ka dhowaada warka hamiidnimo idaacadda warsan qodobada hamiidnimadan warsan singhaytona maybaanku wiina dhegaystayaal taliska booliska koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba usa dignin injeediyey siyaasiyiinta koonfur galbeed bahda wararka faafiyaasa lama askari oo ku tirsan ciidanka dowladda ayaa weliba iyo ka dhimideena qarax intana dhexayta magaalooyinka weejid iyo weliba buurdhuxunla madawiinaga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qadka teleefonka kala hadalay dhegyey masar al sisi shirlunku hadalay amuro doorashooyinka ceelberde ayaa weliba usu kudhiyey isla degmada ceelberde ee gobolka bakool akhbaaraadka banaankana weliba aan kuwiina toogasho iyo dadka dhimidan ayaa weliba kudhiday jaamacad ka taalla magaalada mombasa ee dalkaas kenya iyo weliba dab dhibaato jeysadaya weliba usu kukahay gobolka californiya ee dalkaas maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
tobanka bilo tobanaad sanada labada kun iyo toban iyo toddobada hamiidnimo dhegaystayaal talaade oo arbaaniya hoydahay tantaas weli hayna qodobadii warkaana hamiidnimo aan ku weynaay in diyaar garoweyso oo faahfaahsan shirlunku hadalay amuuro doorashooyinka ceelberdiya weliba usu ku dhiyey isla degmada ceelberde ee gobolka bakool wariyaga idaacadda warsan ee degmada ceelberde badrudiin cali iyaa faahfaahinta warkanin haya kadib markii uu soo xirmay shirka dib u heshiisiinta beelaha degmada ceelberde gobolka bakool koonfur galbeed soomaaliya ayaa si wanaagsan usoo gabagaboobay waxaana ka hadlay goobtaas mid ka mid a odayaasha dhaqanka mid ka mid a wakiilka wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ahay cabdiqani milo dhaqane oo ka tirsan degmada ceelberde midna odayaasha dhaqanka waxaa qabanay shirkii degmada ceelberde ee dib u heshiisiinta ahaa iyadoo oo si wanaagsan uu u dhacay laguna guulaystay meel fiicanna uu ku dhammaaday haddana waxaan u gudbaynaa shirkii doorashada degmada oo si wanaagsan u agaas u agaasiman oo loo dhamaystirayo oo heer gobol iyo heer degmaba joogjoog ka yihiin heer federaal nala joogaan si wanaagsan oo anshaxana uu dhacay waxaan u dhamaystiraynaa maamulkii waan dhamaystiraynaa waxaanu kusoo dhaweynaynaa nabadgelyaha anigu markaan sidaa u hadlayo waxaan ahay odayaasha dhaqanka ka midna ah dadka agaasimka ka ah xagga nabadgelyada oo uu dhaqanku ii doortay sidaasaan ahay cabdiqani maxmed dhaqanaan ahay aad baad ogaanaysaa waxaan joogaa magaalada ceelberde anigoo ah wakiilka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaal federationka soomaaliya kowdii bisha octoobar labada kun toban iyo toddobada waxaan daafur ka samaynay degmada ceelberde kadib waxaan galnay barnaamijkii dib heshiisiinta iyo wacadigelinta bulshada ceelberde alxamdulilah ilaa salligiis waxay noogu soo dhamaatay si fiican barnaamijka dib heshiisiinta iyo wacyigelinta maamul council sameynta degmada ceelberde si wanaagsan bay noogu soo dhamaatay waxaan gudagelaynaa haddii allah awoodali ogolaado dhismihii counsilka oo aan hadda si hordhaca usii bilownay waa mahadsantihiin badardiin maxamed calim radio wartan degmada ceelberde taliska booliska koonfur galbeed soomaaliya weliba usa dignin injeediye siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo weliba mucaaradka faahfaahinta warkan muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni iyo ninfiriya
waa wax dhif iyo naadir ah in madaxda koonfur galbeed iyo taliyaasha laamaha amniga xilli habeen ah iyagoo u kuurgalaya amniga kormeer ay ku sameeyaan barkontaroolyada goobaha ganacsiga iyo waddooyinka xaafadaha baydhabo wuxuu ahaa socdaal lagu qiimaynayay sida habeen ay u shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada iyo ganacsiga habeenkii baydhabo leerarka adceedda ku shaqeeya ayaa sahlay in amniga magaalada sidii sannado ka hor uu ka hagaago guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watin oo kormeerkan qayb ka ahaa ayaa sheegay in bulshada qaybteeda ay ka qaataan nabadda xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed ee baydhabo taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed iyo ku-xigeenadiis iyo taliyaha saldhigga gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka iyo degmada iyo dhammaan laamaha amni salamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu balanka bacdi uu kama sharafin iyo igun maarna dareer dheer ona kamarna magaalada baydhabo maarna ilaa xarunta divishinka ilaa meel controlka geesay meelahaas oo saldhiga bari meelan kasta oo hadduna qasuguna sidanu ogaan mayba xaaladda guud ee magaalada hamiinka mayba dhaqdhaqaajiya nidaamkeenu ogaana تقريبا قيمة إنه جناح سج ميل مرو تدخل بوش ما يبصن يقابل جناح صدايا يهمين إسسات المجال إن ما يبغى يدير يبغى ما يبغى بريت إسمه يبغى أو أو إن شاء الله عقبض يو المفروض بنا مركز إن شاء الله هذا دكتور جناح سمي يدير جاني ما يبغى جناح سمي يبغى يهجع جين أو بقول بقول إن شاء الله ما ما كتب بيت يو empowerment يقصد بما يرد جناح سيصوب جان لما قبل إن شاء الله أيضا كمان هذا هذا ما يبغى ذلك يجود دير يوم مراين taliyaha ciidanka beleeska koonfur galbeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa digniin u jeediyey siyaasiyiinta koonfur galbeed mucaaradka ku ah iyo bahda wararka faafisa waxaan nahay koonfur galbeed koonfur galbeed soomaaliya ma ahin keliya ee koonfur galbeed yacni wax ku eg waxaan nahay koonfur galbeed soomaaliya waxaan ku noolnahay nabad waxaan ku noolnahay wanaag waxaan ku noolnahay barwaaqo kuwa ayaga oo na weheliyey waxaan leenahay dhaafa rabshada a wadaan iyo dhibaatada a wadaan oo ummadda ku wadaan dhaafa oo nabaddiidka ah waa kooxda al-shabaab nabaddiida alqaacidda dhaafa waxaad dilaysaan waa aabbihiin iyo hooyadiin iyo ma garanaysaa yani adeerkaa iyo walaalkaa iyo abtigaa iyo eedadaa waaye waxaad dilaysa oo lagaa fufujinaayo annaga caada maxaan u yeelanay kuwayaga lacagta helay maxay noqdeen hadduu dukaan ka helay iyo hadduu siyaasad ku helayba waa soo kala firayna halkuu imaanaa wuxuu ku leeyahay maamulkaanaan rabaa inaan rido waxa dilin sugantee mataqaanaa madaxweyneha afartiisa sano ay ka dhamaanaysa hal sanaa buu dhimane kabacdi tartan oo haddaad rabtid tartan wax ku qaad ninkii marka ayagaa soo hor socdoo baydhabo raba inuu na barakiciyo hadda duurka noo eriyo afar sana hadda duurka noogu soo dhammaatay sanad damba banaanka uma noqonayn annaga adaa aadaysid xaaraan inaad inaanan kaa ogolaan waxaasoo dhan baa iska jira marka beenta iska dhaafa laidin akrinaayo ha ogolaanin dukaankaaga gado ujeeddadayda dhan maxay tahay fawdo ma rabno buuq ma rabno qashqashaad ma rabno dulinimo ma rabno inaan yacni dhereegno oo oo nala gumaysana ma rabno ninkii intaan diidanow luuqluuqa ka soo bax laamiga dheer soo qaad laamiga dheer soo qaad waxyaabaa maanta meelaha laga dhadhegaysana adeer aan tarradmi jidka mara dad aan la xiri karin dad aan la xiri karin ha hadleeno waxyaabaan ma maqlaayo macnihi adeerow ninka sharciga ka sarreeya aan la xiri karin kaa waa yaa ninkii warbaahida oo jidkaan dad war kaga duuba macaarad ah oo macaarad ah war kaga duuduuba meelaha wax ka sheeg sheego waa soo qabanayna waxaa la dhahayaa warbaahinta lama xiri karo wax la xiro ayagaa ugu fiican xirkamay ka soo dhaceen ummaddaanay ka mid yihiin waxdad leeyaha adinkan codkaan waa idiin farey raallina ahaada hadda inkuma hayo laakiin way soo socotaa inkastoo gudaha magaalada baydhabo marka nabadgelyada laga hadlayo walwalka laga qabo amni darro uu yar yahay haddana duleedyada magaalada waa meel shabaab dhowr jeer afduub iyo dilal ay ka geysteen sidoo kalena howlgallada bannaanka inta gaara waa mid yar madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isuuna weliba qadka teleefonka kala hadlay dhigdiyey masar al siisi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay oo isninhayti qadka teleefonka weliba uuse kala hadlay madaxweynaha masar cabdifitaax al siisi iyoona kuwada hadleen arrimo badan oo la xiriira iskaashiga iyo weliba xiriirka lamada dal masar iyo soomaaliya sidii oo qoran warbaahinta masar madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in xiriir teleefon ee usa la sameeyey dhigyey masar walina madaxweynaha usa kumahadnagay masar doorka taageerada soomaaliya xillan iyo kujeysadahayta lamada dhina yo weliba iyo ku hadlanaa qaababka laka hoojii kora xiriirka lamada dal iyo weliba madaxweyne farmaajo oo dib markaas aan fiiri doono horumaradii anka dambeeyey ee soomaaliya lukudeeri iyo weliba tallaabooyinka iyo qaadeen xukuumadda si markaas reedlahankanaga ammaanka iyo weliba xasiloonida dalka iyo weliba in laku guduba caqabado horteegan gaar ahaan olaada madaxweynaha dalka masar al siisi ya sheegay in masar iyo kugohonta in iyo walkuqabta dhiniyada shalduwan ee xiriirka lamada dal isoona sheegay in masar iyo sii wada doonta taageerada iyo ee sii hayta dalka soomaaliya dhinaca kale wararka kukooyo gobolka shabeellaha hoose weliba ayuu sheegahaynaa intooda uu qof oon iska jara odayaal iyo askar lakadili gobolka shabeellaha hoose shalay galabtii rag ku tirsan al-shabaab iyo weerar weliba ayuu ka qaadina baabuur iyo radareeran odayaal maraaya deegaanka xaawo cabdi weliba gobolka shabeellaha hoose weerarkaas weliba ka dhimiday lama oday dhaqmeed iyo weliba askari walina ka dhaawacmay askari kale iyoona ciidamada al-shabaab iyo rastaas ka furan baabuurkii oo la dareeran odayaalkan intaas kuriyeed maamulka deegaanka la foolaya weliba telefon iyo andireena ciidamada militariga ee degan xerada laanta buuro walina iyo insheegana in raga ku tirsan al-shabaab oo baabuurka wadadi islamarkaasna dhacdadan jeesidii iyo galantaha ka dhikan meemarkii in horeyti oo al-shabaab iyo jidkan galaan dad shacab ah oo baawar wadada meelo warkaasiinku kooyahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo toogasho dadka dhammadeen dadna ka dhaawacmeen weliba iyo ku dhiiday jaamacad ka taala magaalada mombaasa ee dalkaas kenya ankiraan lama ku mid ee shaqaalaha jaamacadda farsamada mombaasa ayaa ka dhamadi iyo ona tiro kale oo arday ah iyo ka dhaawacmeen kureed markii baabuur booliis iyo dararen lakaqaadi weerarkadiis ah weerarkaiyaa ku dhihi magaalada mombaasa walina la xaqiijiyey weerarkaas inuu ka dhaawacmeen tiro ku mid ee ardayda jaamacadda technical university ee magaalada mombaasa dhaawaca ardayda ayaa weli ballanqaaday xisbitaalka tiro kale oo ku mid eh ardaydii saaranayti baabuurkaas weliba iyoo la sheegay in meeliyosku kubasideen laabo ammaanka kenya ayay sheegeen in weerarkaas iyo ka tuhumahayaan inyo ku dambeeyeen al-shabaab warkii hamiinimo ee dhegaystayaal idaacadda warsansenku kooyay surunkun iyo niinka dhonyi